wakaalada bilicda cagaarinta iyo nadaafada maamulka magaalada dhagaxbuur ayaa ololo nadaafadeed ka sameysay xaafadaha magaalada intii uu socday ololahan ayaa waxaa ka qeyb qaadanayay shacabka xaafadaha magaalada iyadoona qashin badan looga saaray wadooyinka maarayaha wakaalada bilicda cagaarinta magaalada dhagaxbuur cabdiraxmaan maxamed colaad ayaa ka waramaya ololahan saaka halkan waxaan ka fulinaynaa ololo ballaadhan oo ah ololaha nadaafadda bilaha ahee maamulka magaalada dhexbuur laga fuliyo ee wakaaladda iyo shacabweynaha maamulka magaalada dhexbuur isku dhafan ay fuliyaan bishiiba hal mar sa aad u jeedaan halkan waa qabalaha toddobaad saaka ololo waxaan ka bilownay shan goobood goobta koowaad waa halkan oo qabalaha toddobaada sidoo kale qabalaha saddexaad oo waddada awaare ah qabalaha afraad iyadana dhammaadka waddada awaare ah qabalaha labaad oo tiifeydka hortiisa ah qabalaha koowaad oo isna waxa weya xafiiska dakhliga iyo waddada cusub ee rowtiri dhexdeeda ah marka ololahani wuxuu ololaha joogtada ah ee bil walba uu wakaaladdu samayso weeyaan shacabweynaha maamulka magaalada dhagaxbuur waxaan ugu baaqaynaa in ay ilaaliyaan nadaafadda iyo bilicda magaaladooda sida qofku u jecel yahay gurigiisa iyo dharka uu xidhan yahay inay nadaafad ama nadiif ay u ahaato waxay sidoo si la mida ay waajibaad ka saaran yahay ama mas-uuliyad ka saaran tahay inuu ilaaliyo nadaafadda waxa weeyaan goobaha dadweynaha ama si guud magaaladeennaba si kastaba ololahan ayaa socon doona dhowr maalmood si qashinka ah looga nadiifiya magaalada